alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabacd waay bismi illaahi raxmaan raxiim waxaynu ku jirnay risaalo latiifa lisheekh cabdiraxmaan naasir asicdi calayhi raxmat ullah waaya wuxuu ihi sheekhu wa taaratan waxaynu ku jirnay mantuuqii iyo mafhuumkii markaa mafhuumkii iyo mantuuqii ayaynu ku dhex sugannahay wuxuu ihi mafhuumkii wa huwa mafhuumku manduuqii waa akrinay maa dalla waa shay ku tusiya calalxukmi wuxuu ku tusinayaa xukun bimafhuumi muwaafaqatin mafhuum muwaafaqo markaa mafhuum muwaafaqadu waa lafdigan lagu dhawaaqay wax waafaqsan ayuu ku tusinaya oo laakiin dee aan la sheeginoo laga aamusay buu ku tusinaya in kaana hadduu yahay musaawiyan mid la mida lilmanduuqi kii lagu dhawaaqay mid la mida hadduu yahay markaa musaawiyan waa mafhuum muwaafaqa laakiin way siman yihiinoo waxaa siman kan lagu dhawaaqay iyo kan kale ee maskuutan canhiga laga aamusay way siman yihiin aw amase awlaa minhu ka laga aamusay in la sheegin baaba awlaa kaba awleysanba ka lagu dhawaaqayba markaa mafhuum muwaafaqadii baa laba ah mafhuum muwaafaqa musaawi mafhuum muwaafaqa awlaa halkaa waa fahamtay sooma mafhuum muwaafaqada labaa loo qaybinaya mafhuum muwaafaqa oo la siman manduuqa musaawi baa la idhaa mafhuum muwaafaqa oo awlaa mafhuumka muwaafaq wuxuu kaba awleysan yahayba kan manduuqee lagu dhawaaqay lafdigu ku dhawaaqay iyo kan laga aamusay ka maskuutun canhuga ah baa kaba awleysanba xukun ahaan tusaalahana waynu sheegin waayo markaa halkaa ma arkaysaa mafhuum muwaafaqadii baa laba loo qeybiyey mafhuum muwaafaqa musaawi lilmantuuq mafhuum muwaafaqa awlaa min almantuuqi saasa loo kala waaya tawaa adinkaa arkaya sheekhu mafhuum muwaafaqadii labadiisu aw amase inuu ku tusiyo bimafhuumi mukhaalafatin waa masalo kale mafhuum mafhuum mukhaalafo markaa mafhuumku waa laba guud ahaan mafhuum muwaafaqa iyo mafhuum mukhaalafa waayahay aw bimafhuumi lmukhaalafa mafhuum mukhaalafa aw bimafhuumi mukhaalafatin mafhuum mukhaalafo idaa khaalafa hadduu khilaafo almanduuqa kii lagu dhawaaqay fii xukmihi xukunkiisu ku dhawaaq ku khilaafsan yahay markaa waxa la dhaha mafhuum mukhaalaf kan lagu dhawaaqay cagsigeedaa la odhanaya waa laga faa'iidaysanaya maadaama kaasi bannaan yahay kaa kale inaanu bannaanayn marka manduuqa yacni wixii laga fahmayo khilaafsan baa la yidhahda idaa khaalafa hadduu khilaafo almanduuqa kii lagu dhawaaqay fii xukmihi ku khilaafo likowni lmanduuqi wuxuu yahay kaa lagu dhawaaqay waa maaragtay kan manduuqa ahi wasifa waxaa lagu sifeeyey biwasfin sifo aw shardin ama shardi yani wusifa biwasfin wasifa waxaa lagu sifeeyey biwasfin aw shurida fiihi waxa la shardiyey shardun shardi baa la dhigay shurida fiihi shardun bimacnaa shardi baa la socda ama shardi maaha wasfi baa la socda idaa haddii takhallafa daalika alwasfu sifada haddii la waayo dee waxaa la odhanaya waxaasi waa banaanya ama maaragtay ma banaana aw shardu ama shardiga haddii la waayo waxaa la odhanaya mafhuum mukhaalafa ku jirta takhallafa waxaa meeshii ka baxaya alxukmu xukunkiibaa ka baxaya marka halkaana mafhuum mukhaalafadii dhowr nooc bay noqotaa mafhuumu sifatin mafhuumu shardin ya mafhuumu laqabin mafhuumu cadadin marka mafhuum mukhaalafada ayay culummadu qaybiyaan iminka halkan labuunbu inoo sheego haddii wasfi la raaciyo sheegi iminka haddii la yidhaah akrim ikraami adulaaba ardaydii annaajixiina ee naajixiinta ah maxaa ka baxay ila eeg waa wasfi soo maha naajixiintu maxaa baxay kuwii raasibiin wax allaala wixii dhacay ee raasibiinta ahaa ayaa dee meesha ka baxay akrim adulaaba annaajixiina iminka naajix waa maxay waa wasfi soo maha maxaa baxay waa dee mafhum mukhaalafa la ydhaha maxaa baxaya akrim ikraami adulaaba ardayda waa lagu dhawaaqay annaajixiina ee naajixiinta mafhuum mukhaalafa leedahay oo ah ha ikraaminin dulaabtii raasibiinta ahayd ilan dee markaa maxaa la yidhaha waxaa la yidhahdaa mafhuumu sifa la yidhahda waxaad ikraamisaa dulaabta soo dhawey ama waxaasi naajixiinta ahayd ama faa'isiinta soo saama marka waxaa laga qaadanayaa waa wasfi dee maxaa la yidhaha mafhuumu sifa waana nawcun min anwaaci mafhuumi lmukhaalafa mafhuum mukhaalafadu waxay leedahay mafhuumu sifa mafhuumu shar mafhuumu waana fara badantood dee kolley kutubta kale kutubta way inoo imanaysaa insha allah waay markaa maxaa la yidhaha mafhuum mukhaalafa ha mafhuum mukhaalafa mafhuum muwaafaqaduna waxa iswaafaqsan waxaa lagu dhawaaqay iyo kan maskuudka laga aamusay way iswaafaqsan yihinba ama wuxuu noqonayaa kan laga aamusay mid awlaa kaba awleysan kaa lagu dhawaaqay ama mid musaawiya oo markaa mafhuum muwaafaqadu isagu waa laba mafhuum muwaafaqa almusaawi mafhuum muwaafaqa alwlaa minhu soo laba maa isagu waa labadaa isagu mukhaalafaduna uu fara badan yihi kutubta kale ee waaweyn bay culammadu ku tafsiireen marka halkaa mafhuumka ka musaawiga mafhuum muwaafaqada musaawiga ee la midka tusaale ka qowlihi tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslowna saciira aayadda manduuqeeda ka warrama aayaddu manduuqeedu wuxuu yahay taxriim aklu amwaal alyataama waa manduuqa in la cuno aklu inamaa yaakuluuna ina aladiina yaakuluuna taxriim aklu amwaal alyataama waa manduuqeeda mafhuumkeeda ka warramaanta wadalat bimafhuumiha muwaafaqadii calaa taxriim ixraaqihaa in maalka agoonka dab la sudo la ydhaah waan dee dab baan gelinaya waa xaaraan in badda lagu tuuraa waa xaaraan in si kale dee in baabuur aad jiirsiisaa waa xaaraan eeg lama odhanuun in la cunun baa la diidaya markaa yakuluuna maxaa la mida yakuluuna maxaa la mida waxaa la mid noqonaya in maalka la gubo ixraaquhaa in aladiina yuxriquunana way ku jirtaa markaa de waa la macna soo maa de markaa kaa maxaa la odhanaya waxaa la yidhaha mafhuum muwaafaqa musaawi maxaa siman in la cuno in la gubo in la itlaafiyo in la iqraaqiyo aya itlaaf min anwaaci litlaaf nooc kastoo yani keenaya in la fasaadiyo maxaa la odhanaya waa isku xukun marka halkaa maxaa la yidhaha tusaalahaan waa misaal halkaa maxaa la yidhaha waa mafhuum muwaafaqa almusaawi waa kaa tusaalihiisu waa maxay tusaalihiisu ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama maxaa la mida ixraaquhaa wa iqraaquhaa wa itlaafuhaa biayi nowcin min anwaci litlaaf mayla socotaan waa mithaalkeeni mafhuumka muwaafaqadu iyadu way iska caddahay oo marka shay lagu dhawaaqo iminka marka rasuulku yidhi fil hanami maaragtay ariga sekada laga qaadayay wuxuu yihi fi lghanami assaa'imati hadday foofto waa laga qaaday asakaatu markaa dee maxaa laga fahmaya haddii adhigaasi aanay foofinba oo qofku yidhaahdo anigaa sayladda maalin kasta uga soo iibiya maaragtay cawska iyo inta yaree daaqa ah sake laga qaadi maayo waayo asaaimatu waa sifadeed markaa waa mafhuumu asifa t fooftuun baa sake laga qaada taasina waa mafhuum mukhaalaf shardiguna waa la midoo dee waxaa laga maaragtay haddii shardi la raaciyo waa mafhuum mukhaalaf u yeelanaya shardiguba tusaalihiisu wa mithaaluhu qowluhu tacaala wain kuna ulaati xamlin dumarka hadday uur leedahay fa anfiquu calayhina yacni waxa waajiba in la biiliyo gabadha la furay ee uur kale hadday uur leedahay miskiinadda waa la biilinaya waxaa laga fahmaya waa mafhuumuhaa ilaa shardi baa la socdee wa in kunna soo lama odrhan wa mafhuumuhaa ana anafaqata nafaqadu laa tajibu waajib kuma aha lilmuctadati gabadha ciddada tirsanaysa hayra alxaamili haddaanay uur lahayn oy ciddo tirsanaysa inuu biiliyaa waxba ma saarna marka kaa maxaa la yidhahdaa yaa sheegaya waa in kunna mafhuum eesh mafhuumu shard marka waa fahamtee soo maa mafhuumu shard iminka wuxuu sheekhu inoo sheegay laba un mafhuumkii shardiga iyo mafhuumkii wasfiga mafhuum lwasfi iyo mafhuum ashard maxay ka mid yihiin labadani min anwaaci mafhuumi almukhaalafa mafhuumu lmukhaalafa xujatun cala saxiix mafhuum mukhaalafadu waa xujatun qowlka saxdaa cinda jumhuurin min ahlilcilmi waayo haddii hadalka dee wax la raaciyo dee iminka haddii hadalka wax la raaciyo dee waxba laga fahmaya soo ma iminka haddaad tidhaahdo waxaad ikraamisaa culummada ahla sunna waljamaaca ikraami dee waxaa laga fahmaya culummada kale inaana ku jirin liiska waayo haddaad tidhahdo waxa iyo waxa waa mafhuum belada soo saama akrim ikraami he adulaaba ardayda asalafiyiina ikraami maxaa ka baxay dee ya hayr esh marka waayo waa wasfi dee sifaa la socota waxaa ikraami sifadaa sifadii kale ka baxaysa marka maxaa la dhaha mafhuumu maxaa loo yaqaanaa mafhuumu lmukhaalafa waa fahanteen soo maa waa xujatun cala saxiix anwaacu dalaala halkana wuxuu bilaabay anwaacdii dalaalada way socotaa wadalaalatu buu yihi dalaaladu min alkitaabi wasuna kitaabka iyo sunnaha marka la fiiriyo halaathatu aqsaamin saddex qaybood bay dalaaladu kala baxdaa ila soco ma ila socotaan halaathatu aqsaamin halkaa saddex qaybood buu dalaaladii u qeybiyey fiiri wadalaala dalaaladu min alkitaabi wasunna halaathatu aqsaamin saddex qaybood bay noqonaysaa dalaalatu mutaabaqa dalaaladii mutaabaqada dalaalatu mutaabaqa tii mutaabaqada dalaalada mutaabaqadu waa maxay uu inoo tacriifina tacriifkana waad la soconaysa mid kasta waa la qeexaya ko dalaalatu mutaabaqa maxay tahay idaa haddii dabaqnaa aynu dabaqno ku xambaarno al lafda kelmadda markaynu ku fasirno ku dabaqno calaa jamiici dhammaan almacnaa kelmadda macaanidoodii oo dhan markaynu saarno maxaa la yidhaha dalaalatu mutaabaqa oo mutaabaqadu lafdiga waxaa lagu fasirayaa jamiica macnaahu dhammaan macaanidiisa haddii lagu wada xambaaro maxaa la yidhaha dalaalatu mutaabaqa taa tacriifkeeda wa dalaalatu tadaamunin dalaalada nooca labaad waa nooci labaad nooca labaad haa wa dalaalatu tadamunin waa maxay dalaalatu tadamun waxay tahay tafsiirkeedu waa kaa idaa haddii weeyaan istadlalnaa aynu u daliishano bilafdi lafdiga loo daliishado calaa macnaahu calaa bacdi macnaahu macnaha qeyb ka mida markaynu u daliishano calaa macnaahu ay calaa bacdi macnaahu buu sheekhu u jeedaa macnaha qeyb ka mida haddaynu ku fasirno tadamun baa laydha ee kelmadii baa waxaa lagu fasirayaa calaa bacdi qeyb macnaahu macnaha qeyb ka mida haddii lagu fasiro maxaa la yidhaahdaa magaceeda dalaalatu tadamun way la socotaan soo ma maxaa la yidhahda dalaalatu tadamun waa kelmadda waxaa lagu fasirayaa macaanideedii faraha badnaa wax ka mida lagu fasiraya dalaatada wa dalaalatu iltisaamin dalaalatu iltisaam waa maxay dalaalatu iltisaam waa idaa haddii istadlalnaa aynu u daliishano bilafdilkitaabi wa sunna lafdigii kitaabka iyo sunnada waxaynu u daliishanay lafdigii kitaabka iyo sunnada iyo wa macnaahumaa iyo macnahoodii calaa tawaabici daalika arrintaa waxyaabihii raacayey iyo wa mutamimaatihi waxyaabihii dhammaystirayey iyo wa shuruudihi shuruuddiisi waxaa la yidhaha dalaalatu aliltisaam baa oo lafdigii waxaa loo daliisha iminka lafdiga ayaa waxaa loo daliishanaya waxyaabihii ka dhalanayay waxyaabihii tawaabicda u ahaa waxyaabihii mutamimaadka ayee shayga dhammaystirayay wax kasta oo caqli ahaan shaygan ku xidhan maxaa la odhanaya waxaa la odhanayaa dalaalatu iltisaam lafdigani wuxuu ku tusinayaa waxaa iyo waxaa waa iska de waa dalaala caqli bay culamadu yidhahdaa dalaalatu iltisaam dalaala caqliya waa xagga macno ahaan ayuu odhanayaa tani waxay ku tusinaysaa ilow iyo ilow taa iyo taa waa caqlan maxaa la yidhaha dalaalatu iltisaam waa idaa haddii istadlalnaa aynu u daliishano bilaftilkitaabi wa sunna lafdigii kitaabkiiyo sunnaha iyo wa macnaahumaa macnahooda aynu u daliishano calaa tawaabici daalika lafdigaa tawaabicdii lafdiga wa mutamimaatihi waxyaabihii lafdiga dhammaystirayey wa shuruudihi shayga shuruudda ku xidhan waa dee laasim baa la odhan waxaa lagu odhanayaa waxa laasima waxayo waxaase laasima iyo wamaa laa yatimu waxaanu dhammaystirmayn daalika almaxkuumu fiihi shaygaa la xukumaya ee dee la leeyahay waa sidaa iyo sidaa aw ilmukhbaru canhu ama shaygaa laga warramaya haddaanu dhammaystirmayn ilaa bihi kaa kale mooyaane dalaalatu iltisaam buu soo hoosgelay haddii la idhaha kani kan buu ku xidhan yahay waa iltisaam haddii la idhaha iminka marka la yidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa khaaliq ha alkhaaliq de waxaa ka dhalanaya hadduu khaaliq yahay waana caliim waana qadiirtee soo ma ilaa hadduu khaaliq yahay samaawaadka iyo dhulka maxaa ka maxaa ka dhalanaya dee cilmina uu u leeyahy abuuritaanka jaahilku wax miyuu abuuri karaa waa maya waa caqlan hadduu awood aanu lahaynna wax miyuu abuuri lahaa iminka alkhaaliq magacaas yadullu calaa sifati alcilmi waalqudrati iltisaaman waa dalaalatu eesh dalaalatu iltisaam waxaa ka laasimaysa hadduu khaaliq yahay maxaa ka laasimaya hadduu khaaliq yahay an yakuuna qaadiran caliiman soo saa maaha de maxaa la yidhaha dalaalatu eesh waana dalaala caqliya wahiya dalaalatun caqliyatun ila socode ha waayay markaa saddex buu uqeybiyey dalaalatu mutaabaqa dalaalatu tadamun waa khulaasaynaynaa iyo dalaalatu iltisaam dalaalatu mutaabaqadu waa maxay lafdiga waxaa lagu fasirayaa calaa jamiici macnaahu man macnahoo dhan haddii lagu wada fasiro kelmadda mutaabaqa laydha laba dalaala tadamun lafdiga waxaa lagu fasirayaa macnihiisa qeyb ka mida maxaa la yidhaha dalaalatu tadamun qeyb baa lagu fasiraya saddex dalaalatu haye waa khulaasayna iltisaam waa maxay waa in lafdiga lagu fasiro macno ahaan wixii ka laasimayey waxaa la odhanayaa ka lafdigan waxaa ka laasimaya macno ahaan kada wa kada wa kada waana dalaala caqliya caqlan waxa adoo idhaahdaa hadday sidaa tahay iminka marka la dhaa waa baabuur maxaa ka ratibmaya qof baad dee sameeyey soo saama eeg caqlan iminka hadii la dhaa baabuur baan leeyahay baabuurkan maxaa ka laasimaya ana lahaa saanican lahaa saanican kulle cid baa samaysa la odhan oo yaa soo sameeya la odhan jabaan baa sameeya la odhan marka soo saama waa saanic bay leedahay dee waa dalaala caqli waa caqligu wuu ku tusinaya dalaala ibtisaam waa fahanteen saddexdaas ayuu sheekhu kitaabka inoogu keenay kutubta kale ku imanaysa waayahay wuxuu uhi sheekhu raximahullah halkana wuxuu bilaabay amarkii iyo nahyigii ila soco wuxuu bilaabay baab usuuliyiintu waynoo keeni doonaane amarka iyo nahyiga baabulmri wanahyi alaslu waxa u asala waa bilaabay sheikhu alaslu waxa u asala fii awaamiri lkitaabi awaamirta kitaabka iyo wasunna awaamirta kitaabka iyo sunnaha waxa u asala alaslu waxa u asala fii awaamiri lkitaabi awaamirta kitaabka iyo wasunna sunnada annahaa lilwujuubi inay waajib tahay baa u asala maxaa u asala amarka waajib baa u asala alaslu waxa u asala fii awaamiri lkitaabi awaamirta kitaabka iyo wasunna sunnada waxa u asala annahaa inay tahay baa u asala lilwujuubi waajib weeyaan oo dee amarku muxuu faa'iideeyaa kitaabka ama sunnada waajib buu faa'iideeyaa ilaa mooyaane idaa dalla hadduu ku tusiyo addaliilu daliilku wuxuu tilmaamayaa calal istixbaabi amarku inuu mustaxab yahay marka waa in la helo daliil ama saarif dee leexinaya eeg asalku waa maxay soo qaacida maaha asalku amarka waa waajib ilaa lisaarifin eeg waa in la helo wax saarif oo leexiya qaacidada waa inaad haysato soo qaacido fiqigana maca fiqiga culammadu ku wada keeneen waana qaacida fi lusuul wahiya qaacida fi lusuul alaslu fi lmri alwujuubu ilaa lisaarifin waa maxay saarifkuna wax leexinaya in la helo qariino ilaa liqariinatin aw lisaarifin wad marka waaya alaslu waxa u asla buu yihi fii awaamiri lkitaabi wasunna annahaa waxaa lagu xambaarayaa lilwujuub wujuub baa lagu xambaaray ilaa mooyaane idaa dalla hadduu sheego addaliilu daliilba wuxuu sheegay cala listixbaabi inuu mustaxab yahay haddii la yidhaha shaygaasi waa mustaxaboo saarif baan u hayaa waa dee heer sare aw amase waxaaba loo hayaa daliil caddaynaya alibaaxata amarkan in lagu xambaarayo inuu mubaax yahay de marka waa dhag marka waayo maxaa la qaadanaya daliilka caddaynaya istixbaabka ama daliilulibaaxa waxaa la odhanayaa daliilka mubax ka dhigaya sheeg markaa isagaa laga rabaa wa ilaa maxaa lagu xambaaraya haddii kale fiiri haddii kale maxaa lagu xambaaraya wujuuba asalku waa wujuub soo soco walaslu waxa u asala fi nawaahi baabkii nahyigana waa bilaabay walaslu waxa u asala fi nawaahi baabkii nawaahida waxa u asala annahaa inay tahay baa u asala litaxriimi waka iyaduna de waaba qaacido alslu fi nahyi ataxriimu saasay ahlucilmigu alslu fi nahyi ataxriimu wاlslu fi lmri alwujuubu waa qaacido wاlaslu waxa u asla fi nawaahi nahyiga waxa u asla annahaa inay tahay baa u asla litaxriimi inay xaaraan tahay ilaa mooyaane waa kaa sheekhu raaciyey idaa dalla hadduu sheego addaliilu daliil baa wuxuu sheegay cala alkaraahati daliil baa wuxuu sheegay inay karaaha tahay buu daliilku sheegay ilaa idaa dalla ilaa mooyaane idaa dalla hadduu tilmaamo addaliilu daliilka wuxuu sheegay cala alkaraahati de meerka marka waa sax haddii la idhaha saarif baa loo hayaa oo nahyigani waa lilkaraahati weliba alla fuqahadu maxay isticmaalaan iminka kitaabka fiqiga way noo imanaysaa fiqiga waxay ku odhanayaa nahyigan waxaa lagu xambaaray calalkaraahati oo yaa ku xambaaray jumhuurkaa ku xambaaray oo maxay hayaan li xadiisin ama xadiis bay keeni ama dee marmarna meel kale isku qaadaanba fuqahadu taana way mar baynu ka sheekeyn doona fuqahadu horta marmar waxaa ka haya shawkaani iyo sancaani ilaa raalaha ka waxay yidhaahdaan dee asalku nahyiga taxriib buu haayee bal saarifka ka leexiyey noo sheega isagoo jumhuurka la hadlaya amarkana wuxuu ku yidhaahdaa asalku amarka waa sancaani iyo shawkaani waxay ku yidhaahdaan wuxuu ku yidhaha asalku amarka waa wujuube ila saasaa qawaaciddii usuulkuna ahayde iyo qawaaciddii fiqigu ahaydbe bal saarifka sheega markaa fiqiga markaa marmar bay fuqahada culummada marmar bay qaar ka mida ay ka kala yaro kacdaa de waayo asalkaa lagu fadhiisanaya asalka haddii lagu fadhiisto way ku dhamaatay alaslu fi lmri lilwujuubin baa loo fadhiista waxaana aada u dabaqaa qaacidadan tan fiqiga tan qaacida usuulka waxaa dabaqaa shawkaani neela awdaarka subulu salaamka sancaani labadaa kitaabee buluqumaraamkii shawkaani neela awdaarka subulu labaduba waxay in badan waxay waafaqaan daahiriyada waxay dhahaan asalku waa wujuube waxa laga rabaa fuqahada halkay ku leexiyeen waa lagu fadhiyaa bay yidhaahdaan marka taana wayno jamhuurkood dee marmar la erinayaa baad arkaysaayo Ah, shawkaani baa wata Ah, waa inoo imanaysaa iyadoo shawkaani wato ayaa inoo imanaysaa Ah, iyo sancaani iyo ilaahay raallaha ka ah xataa ibnu cuthaymiin oo dee garsoore ibnu cuthaymiin oo garqaadeed arkaysaa Ah, sharxulmumtica ole dee waa saasaa daahirku waa sida ibnu cuthaymiin laftiisu ilaahay raallaha ka ahaade waa waa waa garsoore weyn wuxuu idhaha asalku waa amarku waa wujuub wax saarifana lama hayo kaana kii hayo halkaasuu fadhiistaa Ah, mar buuta siriga u hayaa Ah. waayahay walaslu waxa u asala fi nawaahi nawaahida waxa u asalaa la yidhi annahaa litaxriim waa qawaaciddii usuul kale ya ilaa mooyaane idaa dalla hadduu sheego adaliilu daliilba wuxuu sheegay cala alkaraaha dee asalku waa taxriim Ah, waa run waa qaacida marka kutubta fiqiga fuqa- iyo dee kutubta xataa culummadan xadiiska sharaxaya way waxay ku leeyihin wayuxmalu cala alkaraahati marka allah almustacaan karaahadii dee daliilba lagaa doonaya Ah, daliilba lagaa doonaya dee la yidhaha nahaa taxriim weeyaan Ah, waa fahanteen soo maaha alkaa waayahay Mhm. wuxu uhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica alxaqiiqatu walmajaas wuxuu bilaabay xaqiiqadii iyo majaaskii iyo waxyaabihii la xidhiidhiyey Ah, halkaasaynu inshaa allahu tacaala kasii qaadi doonaa والله سبحانه وتعالى أعلم بالله تعالى التوفيق آه. القاسين